It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo xuseen barre
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhallinyarada ka shaqeeya beeraha ku yaala deegaanka buuraleyda galgala ee gobolka bari timirta noocyada haddaan ku sheegno dhirta ugu caansanaa solaadada iyo lixeeyaa ka mid ah ku khatarsan waa beer ku caano qudaar waa dhul beereed oo degan timir badanna waa ka baxdaa waxyaalaha dhallinyarada anu waxaan ka mid ahay dadka dhallinyarada ka shaqaysta in badanna ka shaqaysanayay oo halkaa ka xamaasha xiliyada qaarkoodna ka taga
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ka furay xaruun lagu dhaqanceliyo dhallinyarada isticmaala maanduuriyaha dabcan sidoo kale inta aan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin xurmiya gaarashiyo wanaag xardhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
baarlamaanka dalka britain ayaa markii labaad diiday qorshe ra-iisul wasaare boris johnson oo ku aadanaa sidii loo qaban lahaa doorasho wakhtigeedii laga soo hormariyey ujeeddada ra-iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay britain uga baxayso midooda yurub johnson ayaa u ololeynaya in shan iyo tobanka ama aan idhahda saddex iyo tobanka oktoobar la qabto ama aan idhahda shan iyo tobanka bisha oktoobar la qabto doorasho isaga oo rajaynaya inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka arrintaas oo u sahli karta in uu meel mariyo qorshihiisa ka bixitaanka midooda yurub diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa ku soo beegantay iyada oo boqoradda waddankaasi britain ay ansixisay sharci ka hortegaya amaba ka hor istaagaya ra-iisul wasaaruhu inuu ka baxo midooda yurub iyadoo aan wax heshiisa la gaadhin
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa beeniyey wararka sheegaya in uu iska dhega tiray talada ay siiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha lagula taliyey in aanu qaban shirkii qarsoodiga ahaa ee lagu waday inuu dhex maro isaga iyo madaxda taalibaan iyo madaxweynaha afghanistan madaxweynaha maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda uu isagu lahaa islamarkaana go-aanka ka noqoshada shirku uu ahaa mid isaga keligii kasoo go-ay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa bartiisa twitterka soo dhigay qoraal uu ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo cambaareeyey saxaafadda maraykanka qaarkood
duhur wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dagaallo dhowrkii sanno ee lasoo dhaafay ee deegaanka galgala ee gobolka bari ku dhex marayay ururka al-shabaab iyo ciidamada ammaanka ee puntland ayaa saameeyey nolosha dadka gaar ahaan dhallinyarada haddaba inkastoo dagaaladaasi ay jiraan ayaa haddana dhallinyarada qaar ay ka shaqaystaan timirta ka baxda deegaankaasi iyadoo haatanna dagaalada deegaankaasi buuraleyda ah uu ragaadiyey islamarkaana uu saameyn ku yeeshay goobii waxbarashada haddaba warbixin oo arrimahaasi kaga hadlaya waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf deegaanka galgala oo ka tirsan gobolka bari waxay dadkeeda ku tiirsan yihiin tabaca beeraha inkastoo ay ku dagaalamaan xarakada al-shabaab iyo weliba ciidamada puntland deegaankan ayaan lahayn adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo weliba goobo caafimaad waana sababta keentay in dagaallo marar badan soo noqnoqday ay ku burburaan goobihii waxbarashada iyo weliba caafimaadka dadkii degganaa deegaankan ayaa intooda badan aaday magaalooyinka hoostaga gobolka bari waxaana burbur xoogan uu ka muuqanayaa goobo waxbarasho iyo weliba goobo caafimaad oo horey ay u lahayd halkan balse ku burburay dagaalada ka dhacay deegaankaasi mid ka mid a dhallinyarada ku sugan halkaasi islamarkaana ka shaqaysta beeraha ayaa v o a uga warramay waxyaabaha uu halkan uu ka qabto magacay waa siciid mire maxamed siciid calanka galgaala dha waa dhulbeereed degmo ku caana dhulbeereed oo ay ka baxda timiir badan oo noocyo kala badana oo timiirta noocyada haddaan ku sheegno dhirta uga caansan naasolaadada iyo lixleeyaa ka mid ah ku khatarsan waa beer ku caana qudaar waa dhul beereed oo degan timiir badanna waa ka baxdaa waxyaalaha dhalinyarada anugu waxaan ka mid ahay dadka dhalinyarada ka shaqaysta in badanna ka shaqaysanayay oo halkaa ka xamaasha xiliyada qaarkoodna ka taga oo iskool jaamacad ka dhigta gobolka bari waxaad iiga wartaa marka dhalinyarada magaalada boosaaso ka yimid baa tahay galgala ayaa u timi inaad beeraha ka shaqayso imise dhalinyara halkan beeraha ka shaqeeya adugu labaatan ku dhowaad baa ka shaqeeya dhalinyaraha oo ka shaqaysta oo timiirtooda agoortay qaataan xaagana ilaa bisha sagaalaad ka taga oo waxay ka anfacsadaan cabsidaas halkan waa dhulnamada cabsisaasna ma jiraan waa lagu nabad qabnaa nabadgelya ilaahay aan ku baryan ku doorato marka inaad boosaaso ka timaado halkan u timaadeed inaad beerta ka shaqaysid maya waa dalkayga weye dhulkayga weye meelkan aan ugu malihin dee dhulkayga inaan ka shaqaysano in qof walbana wuxuu ku canya dhulkiisa inuu ka shaqaysto marka dhulkayagaasaan ka shaqaysanaa waxyagaas beerahayagasaan waraabsanaa dee waana anfacsanay waana magaalooyinkana waa geynay caan bay ku yihiin oo dadkao dhan waana dahab
beera kala duwan baa ku yaala mooski baa ka baxaa iyo dalagyada noocyadiisa kala duwan xaggee u iibgeysaan marka magaalada boosaaso iyo degmooyinka kale oo dhaxal iyo ceelka waacyo tuulooyinkaasaa loo iibgeeya qiimaha aduu hadba nooca siiyaa timirtoo kale geedka naasolaada wax la siiyaa saddex ama afar baa la siiyaa iyo laxilaayo timirta kale nooc laba doolar baa la siiyaa muuska aduu shan kun baa xabadi la siiyaa saytuunta aduu iska laba kun waxyaala saasa qiimahooda wey dhalinyarada kale inta u badan beeraha laga shaqeeya in wax kale loo imaado beerahaasaa la anfacsadaa cambaha iyo timirta iyo waa la gurtaa iyo saytuunta iyo muuska hadhowna gorti dhabaatan waa laga tagaa dhalinyarada kale ee ku dhegaysanaysa maxaa fariin oran lahayd anu waxaan dhihi lahaa dhulkiina hodan dhulkiina usoo noqda haddaad rabtaan inaad wax heer gaadhaan oo dhulkiina wax ku tihin marka inaad shaqaysataan oo dhulkiina ka shaqaysataan docda kale mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa isna sheegay inuu codsanayo in dib loo soo celiyo goobihii waxbarashada ee deegaanka galgala ee gobolka bari halkan waxa weeye iskuulladii oo burburay ilaa iyo wakhtigii laga qaxay waxaanu rabnaa in dib loo soo celiyo ardaydii iskuulkii waana kuwa sidaa u burburay oo baaba ah waxaan rabnaa inna loo dhiso oo dib loogu soo celiyo ardaydii iyo dadkii maadaama nabad nabadgelyo noqotay oo amnigeedu sugan yahay sidaasaanu doonayna annaga iyo hoyooyinkii maamooyinkii waxaa ugu dambaysay laba kun iyo tobankii intii ka dambaysay waa dagaalaha ka dhacay waa burbur bay noqotay marka ilaa inta tobansagaalkaas sano oo kale waxba lagama baran
surayr maxamed axmed waxay ka mid tahay hooyooyinka ku sugan deegaanka galgala waxay ii sheegtay in hooyada xilliga dhalmada ay dhibaato ku tahay inay ku umusho deegaankan maadaama aysan lahayn xarunta dhallaanka hooyada magaalada galgala waxa weye waxay leedahay cisbitaal la-aan baana hooyadu markay umulaysoo kale meelay umusho ma leh gaari baa habeenbarkii tireef baa lagu qaadayaa waa lala qablamayaa habeenbarkaasaa gaarigaasi lasii qablamayaa ma jidkay ku dhalaysaa ma cadow baa helaya la kala garan mayo waxaan rabnaa in laga hagaajiyo ciidankaas waa biima moorta qaadaa maxaan ku dhahayta gabadhaas waa biima moorto dhalaysaa hooyooyinku waa ku dhiban yihiin waxaan rabnaa dowladda puntland ay naga hagaajiso cisbitaalka si kastaba haatee deegaanka galgala oo ka tirsan gobolka bari toddobaadkan waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan puntland kuwaas oo sheegay in dib loo soo celin doono adeegyadii asaasiga ee bulshada yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag dhegeystayaal haddaynu warbixintaasi intaasi kaga soo gudubno markana aynu ku wada nasanno codka suldaan seeraar iyo weliba heesta xamar bila
xurmiyo gaarashiyo wanaag xardhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa halkaas aynu ku dhaafno heeskaasi halkudhigiisu ahaa xamar bila iyo fanaanka suldaan seeraar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a dhalinyaro ku sugan magaalada laascaanood ayaa deegaankaasi ka hirgeliyey xarun lagu dhaqan celiyo dhalinyarada isticmaasho maandooriyaha iyo kukaca faldambiyeedyada warbixin artaasi ku saabsan waxaa noo soo diray cabdilkariim ololo magaalada laascanood ee xarunta gobolka suul ayaa laga hirgeliyey xarun lagu dhaqan celinaya dhallinyarada taasoo loogu talagalay in noloshooda lagu toosiyo waana markii ugu horreysay magaalada laascanood oo fursad noocan oo kale ay helaan dhallinyarada oo doonaya in mustaqbalkooda dib loo dhiso maamulaha xarunta dhaqan celinta ee magaalada laascanood oo ah dhallinyaro iyagoo aqoon-yahana oo hirgeliyay sida dhallinyarta iyo dadka kale eeba ay uga faa'iidaysan lahaayeen waxaanu ka waraysanay axmed cali faroole oo ka mid ah asaasayaasha xarunta dhaqan celinta ee magaalada laascanood bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin olol aad baad mahadsan tahay iyo xarunta v o a waxaanu isla afgaranay dhallinyaro ahaan inaan furno xaruntan dhaqan celinta dadka waaweyn waa ku guulaysanay bulshada gobolka sool oo runtii aada noo taageerayna waa soo dhaweynaynaa xaruntani haddeer waa furan tahay waa shaqaysaa dad badan ba haddeer lagu soo xareeyo dhowr iyo toban qofa xaruntaas si fiican bay u shaqaysaa dadkana waxbaanu barnaa waana dadka muqaadaraadka iyo tahriibta wax kasta isku jiraan iyo dadka faldembiyeedka samayn karaba bal ka warra arrinkaasi sidaad u bilowdeen iyo waxyaabaha ad ka rajaynaysaan inay u qabato bulshada iyo gaar ahaan dadka lagu soo dhaqan celinayo aad baad umahadsantahay waa su-aal fiican wey walaal xaruntan marka ugu horeysa dhallinyar ahaan baanu ku furnay annagaa iska kaashanay cid naga caawisayna ma jirto dhallinyar ahaan markaan aragnay baahida gobolka ee ka jirta maadaama aan ka midnahay dhallinyarada gobolka wax u baratay waxaan sinaninay baahida gobolkiina inaad wax kusoo celisaan dadkayga aan waxtarno waad garanaysaa dadka lagu dhaqan celinaya waad fahmaysaa juhdi badan baanu ku bixinay dadka jooga dadka ilaalinaya dadka waxbaraya waxaan rajeynaynaa insha allahu inay bulshadu isgarab taagi doonto haddii alla idmo marka la rabo in dhallinyarada iyo dadka kala duwanba lagu soo celiyo dhaqankii waxay u baahan yahin in aqoonta iyo nolosha laga tababaro bal ka warraa casharada aad siinaysaan iyo sidaad rabtaan inay nolosha dib ula qabsadaan waxyaabaad u dhigaysaan maxaa ka mid a walaal waa su-aal fiican weeye dadka marka qofka lasoo xareeya marka ugu horeysa waxaan ku sameynaa wacyigelin qofka maadaama uu yahay qof munkaro darooga qofkan munkaro aan meesha ku qabayna xaruntan ma aha xarun dadka dhimir kale maaha waa xarun qof caadiya laakiin noloshiis isagu isku ciyaaray marka maadooyin fara badan baanu barnaa qur-aankaanu barnaa maadooyinka kale maadiga waa u dhigna iyagana mid ka mida waalidiinta oo aan la hadalay ayaa ka sheekeynaya muhiimadda ay u leedahay in dhallinyarada goobtan oo kale lagu hirgeliyo magaalada laascanood loo helo goob lagu dhaqan celiyo salaaman caleh waxaanay waalidiinta dadka geeyey meesha fursadani waa fursad ka maqnayd magaalada marka arrinta tani waa arrin dadka dhaqan celinta iyo balwadda iyo qaadka iyo sistamkaasi baabi'iyey danu ah qolada gacanta ku haysan waxaanu kula talinaynaa sistamka qof baa jira inuu isagu dabco inuu wax fura laakiin marka dambe wax ka xumaadaan kuwana waxaanu leenahay war wixii meesha ka xumaan kara ka ilaaliya laakiin fursadaasi waa fursad meelgala ah oo lagama maarmaana oo magaalada laascanood u baahnayd aanulesina waxtar bay noqonaysaa muhiim ah bal ka warran noloshaasi iyo burburka ku yimid dhallinyaro fara badan in mustaqbalkooda uu baabao walaaca ugu faraha badan ee aqoon-yahanka iyo waalidiinta ka haya dadka derbajiifka ama balwadu baabiisan ay u baahnaayeen waxaanu markaa ku taageeraynaa dadweynaha iyaga iyo waxgaradka iyaga iyo waalidiinta iyadu inay meeshaasi meel mustaqbal le tahay dadkaasina ay ku soo baxayaan lana arki doona waadhow wax ka soo baxa waxaa v o a wax ka weydiisay muhiimadda dhanka waxbarashada iyo dhaqan celinta ay u leedahay maamulaha iskuulka hoose dhexe ee imaamu shaafici macalin maahir waxaana ugu horreyn aanu wax ka weydiinay muhiimadda waxbarashada ay u leedahay in goobtan oo kale lagu soo kordhiyo gobolka sool ardaygii waxbarashada ka carara ee waalidku u taag waayo ee iskuulkii imaan waaya marka la geeyo meel uusan ka baxaynin calal aqal wuxuu ku jeclaysanayaa muddo yar gudahood waar waxaa fiicnayd sidaadii hore iyo iskuulkii aad iska joogtay iyo meelihii aad cayaaraysay iyo waxaa laga yaabaa iyadoo dhaqan fiicanna u soo kordhay tarbiyo la soo siiyey waxa la yidhaahdo laakiin xanibnaantan qudheeda meesha boodhanka uu ku xaniban yahay daraaddeed buu wuxuu dareemayaa inuu yeelo wax kasta oo waalidku uu lahaa si uu bannaankaa ugu baxo oo magaaladii u tago oo saaxiibadii u raaco marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay muhiim u tahay qolada furtayna waa ku bogaadinaynaa inay dadaalaan oo dee tayo keenaanna adduunka waxa lagu tartamaya waa tayo hadday meeshu tayaysantana dee bulshadoo dhan bay wax u taraysaa haddii ay tayaysmi weydo oo aan la tayaynin dhinac walbana waxay noqonaysaa un dee mashruuc aan caga badan ku taagnayn marka ayagana dadaal baa looga baahan yahay mashruucuna waa mashruuc naafi ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan f m boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m boqoliyotoddobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
mar kale duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno xulka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa galabta marka ay saacadda geeska afrika ay tahay afarta galabnimo waxa uu ciyaar aad u adag la yeelan doonaa dalka zimbabwe ciyaartan ayaa ah lugta labaad ee wareega koowaad ee isreebka loogu soo baxayo koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka lagu qabanayo dalka qatar lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacday dalka jabuuti waxaa gool iyo waxba ku soo adkaaday soomaaliya dalka jabuuti ayaa waxa uu matalaa guriga soomaaliya maadaama aan gudaha soomaaliya lagu ciyaari karin sababo amni lugta labaad oo ka dhacaysa dalka zimbabwena waxa ay soomaaliya u baahan tahay in ay ka fogaato in laga adkaado ama haddii laga adkaado ay xaqiijiso in ay ugu yaraan goolal dhaliso oo aan looga adkaan wax ka badan farki hal gool ah haddii sidaas soomaaliya ay samaysana waxay u gudbi doontaa wareega xiga ee ciyaaraha loogu soo baxayo koobka kubadda cagta ee adduunka ciyaaraha kale ee qaaradda afrika ah ee dhici doona maanta ayaa waxa ay kal yihiin malaawi waxa ay martigeli doontaa botswana swatini iyo jabuuti ayaa kulmi doonaa mosambiq iyo morishasna oo is arki doonaan gambiya waxay u safri doontaa angola uganda iyo seychels ayaa kulmi doona comorosna waxay aadi doontaa togo geni bisaw iyo waxaa kulmi doona dalka southome ambrinsib namibiana waxay martigeli doontaa eritrea halka suudan ay martigeli doonto dalka jaad dhinaca qaaradda yurub haddii aynu eegno waxaa xalay dhacay qaar ka mid ah kulamada loogu soo baxayo koobka qaramada qaaradda yurub ee sannadka dalka estoniya oo martigeliyay dalka netherlands waxay ciyaartoodii ku dhammaatay netherland oo afar gool iyo waxba ku adkaatay dalka northern irelandna waxaa laba gool iyo waxba kaga adkaaday jarmalka oo marti ahaa azerbaijan iyo kurweishiya oo kulmay waxay isla dhaafi waayeen gool iyo gool hungari oo martigelisay slovakiana waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool latviya oo la kulantay north macedoniana waxaa loogu awood sheegtay laba gool iyo waxba poland ayaa eberi eber la dhaafiisay dalka austriya sloveniana waxay saddex iyo laba ugu awood sheegatay israa'il raashka iyo kazakhistan oo kulmay waxaa hal iyo waxba ku adkaaday raashka san marino iyo dalka qubrus oo isarkana qubrus ayaa afar gool iyo waxba ku bediyey biljim oo u safartay scotlandna waxa ay ugu soo awood sheegatay afar gool iyo waxba sidoo kale kulmo kale oo ka mid ah kuwa loogu soo baxayo koobka qaramada yurub ee ayaa iyaguna caawa dhici doona england iyo kosova ayaa kulmi doona montenegro waxa ay martigeli doontaa dalka jek republic lithuania iyo portugal ayaa isarki doonaa luxemburgna waxay martigeli doontaa dalka serbia iceland waxay aadi doontaa albania andora waxa ay u safri doontaa faransiiska moldovana waxay martigeli doontaa turkiga dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester city ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee ciyaartoodeedu ay ku fadhiistaan lacag hal bilyan oo yuuro ah sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda c i e s ee qiimaynta ku samaysa lacagaha ku baxa kubadda cagta caalamka kooxda kubadda cagta manchester city ayaa ah kooxdii ugu horreysay ee hal bilyan dhaafta kooxda kaalinta labaad ku jirta liiska soo saara oo ilaa toban ahna waa kooxda baris san germain oo ciyaartoodeedu ay ku fadhiyaan milyan oo yuro kaalinta saddexaad waxaa ku jirta real madrid oo ciyaartoodeeda ay ku fadhiyaan milyan oo yuro manchester unitedna milyan oo yuro yuventus milyan oo yuro barcelona milyan oo yuro liverpool milyan oo yuro chelsea milyan oo yuro atletic madrid milyan oo yuro arsenal oo kaalinta koobaad ku jirtana waxa ay ciyaartoodeedu ku fadhiyaan milyan oo yuro xubintii cayaarahana waana xubintaas
waagaag dhegaystayaal ciyaarihii aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ayaynu maraynaa haatanna aynu ku wada nasanno islamarkaana aynu mar kale dib u jalleecno dhinaci kaalmaha heesaha codadka aynu ku wada nasanno fanaaniinta nimcaan hilaac iyo weliba idal barkhad
sida dagal barwaaqa oo dayriya jiilaal duqubaar ka siman yahay daruur caafimaade dooqaygii baa tahay sida dagal barwaaqa oo dayriya jiilaal dogubaar ka siman yahay daruur caafimaade dooqaygii baa tahay
nagu luqayneen faniinta nimcaan hilaac iyo idul barkad ayaan kusoo gabagabaynana baahinteena idaacadyadu idinka iman islaantaaf soomaaliga v o e tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
darankii kalgacaalkiyo dayaxshan iyo tobaana waxaad tahay widiidana oo deeqday baahida inta dunida noolahay darankii kalgacaalkiyo dayaxshan iyo tobaana waxaad tahay widiidana oo deeqday baahida inta dunida noolahay